dugsiga hoose dhexe somadaale waliba uu sukumidaya mashaariicda horumarineed ee lugufuli degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe dhismo iskuul kuunyo ee kowalbadan ku bedela doona baahiyo walbarasho ee ardayda iskuulka iyo waliba usa ayaa goosi bilaasha wallanka bara doona guud ahaanba ardayda deegaanada si lanku horseeda walbarasho laan dowlada hana kumid ee martida ku qeyb galay farowka iskuulka iyo wayba ku hadalena muhiimada yeelata walbarashada iyo oona dhammaan bulshada deegaanka ka bogaadeen sadayo
ganacsade xaaji yaasiin qumane iyo cali maxamuud cali oo ah guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobta ka hadlay
waxaan ka hadalnay dadaal fara badan oo aan gelinay deegaankan deegaankan waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin masjidkii iyo ceelbiyoodkii ayaan daah furnay isla markaasna tanna tiioo kale waaye iskuulkii oo waxbarashada oo hore u socday isagana ardayda ay wax ka dhigahayeen hadda ka hor la furay waxbarashadana ay ka socotay maadaama waxbarashada socotay ayaan waxaan go'aansannay inaan dhiiri gelinno ayadana waxay ahayd qayb ay ka soo qaateen bulshada deegaanka iyo dadka kale ee qurba joogta ee u dhashay deegaankan maskaxdeeda u joogto waa qof xishoonayso waa qof iimaan leh intaasoo dhanna waxaa ka celihayo cilmiga ay barataa ka celihayo horta waa meeshii ugu horreysay oo iskuulkan waxaa la furay laba kun saddexlabaatan afarlabaatan sana dugsiyeedkan iskuul lix bil dhisan oo inta bulsho iyadu deegaanka degan isgaratay is abaabushay ay meeshaan gaarsiisay haddana tira intaana ay fasallada fadhido niyow reer somadaal waxbarashada maya weligood ay ulahaa jireen sumcad iyo magac sooyaala taariikh sooyaala waxbarasho may lahaa jireen aqoonsiga uu leeyahay iskuul kasta ee ku yaala istiidada soomaaliya iyo gobolka banaadirba aqoonsikaas lamid uu leeyahy waana mahadsantihiin dadkan horta in badanay ii sheeg meeshaan wax ka maqnaayeen loona baahnay waana la soo ninkana waa ku fikirteen waana keenteen waan idinkaga mahad celinaynaa anigoo ka mid a dadka deegaanka maamulayna ah in badan meeshaan ku soo noolaay aad aadaan idinkugu mahad celinayaa inkasta ka soo shaqaysay dadkaanna waxbarasho way u baahnaayeen wayna u bilaaban tahay in meeshii ugu sarraysa la gaarsiiyena insha allah waa rajaynaa waan idinkaga mahad celinaynaa qof kastoo qayb ka qaadan kartana waxaan uga mahad celinayaa inay ka qayb qaadato ii sheeg wax kasta waxbarashaday ka bilowdaan kadibaa heerka maskaxdaada iyo waxaad fahmayso la fahmi karaa hadaadna wax baran waxaad fahmi karta maba jiraan idinkana waa idinkaga mahad celihaynaa maanta iftiin baa noo bilaaban ilaahay falligiis ayuu noogu yimiday maanta ardadaanaan hor taagan waxaana rajayhaynaa iyadoo intaan ka badan wareegga dambo inaad noo imaan doontiin waxaan idinka rajayhaynaa macallimayn annaka dad waxaan nahay abaaro iyo dhibaato iyo waxyaabo badan soo daashadeen saaad og tihiinba dadkan waa dad xoolo beelay waa dad qaxootiya waa dad adiga mataqaanaa iska beera falataa baarahana iska abaar iyo waxyaabo iyo ilaahay isaga salliday ilaahay naga reebaan leenaha waxaan ilaahay ka rajayhaynaa inaad carruurta wax noo bari doontiin carruurtaayna aan ku bogsa doonno ilaahay hadduu idmo waxaan halkan baaq uga jeedinayaa wasiirka waxbarashada saaxiibkee maxamed dheere iyo agaasimihiisa guud mudane aamiin waxaan leeyahay waa ujeediin annagoo idinkaga wakiila aniga agaasimaha idinkaga wakiila degaankan waxaan rabnaa inaad aragtaan oo markaad ka aragtaan meediyaha inaad mataqaan si fiican u soo dhoweysaan waxbarashada saamiga ee lahayn aad ula soo degdegtaan dadka ganacsatada iyo degaanka qaybtooda waa qaateen idinkuna waxaan rajaynaa inaad mataqan dhiirigelin kusii wadaan